barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaaggaaban afimyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaali com waa maalin dhaxada lix iyo tobanka bisha agost sannadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna saacaddu waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad idaacaddeenna ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo marti noogu yahay abwaan dhallinyarada ku dhiirigeliya suugaanta iyo gola ka hadalka laba ujeedo baa u qabtay ujeedada koowaad waxay ahayd marta halabuurkayga anaan habahayban dadka meel isku yeero oo aan dhalinyarta si khaas dhalinyarta weliba aan habeenka ula qaato waqti mid kalena waa ahaydoo inta badan anugu waxaan sameeyo waxay ku saabsan yihiin dhiirigelin weliba dhanka dhalinyarta ah kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkeenna ka marnayn ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida iyo nuur xasan nuur bukhaari
mahadsaned maxamed bashiir madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sabtidii shalay sheegay in ay aad ugu badan tahay in uusan ka qaybgeli doonin sharmadaxeed caalami ah oo uu ku baaqay madaxweynaha ruushka valadimir putin kaas oo looga hadli doono arrimaha iiraan shir jaraa-id oo uu gelinkii dambe ee shalay ku qabtay beerta goolafka lagu ciyaaro ee uu ku leeyahay gobolka new jersey ayuu madaxweyne trump ku xaqiijiyey in toddobaadka soo socda iiraan uu kusoo rogi doono cunaqabatayn rogaal celis ah maalin kadib markii uu golaha ammaanka ee qaramada midoobe diiday qaraar uu maraykanka horgeeyey oo dalbanayay in iiraan lagu kordhiyo cunaqabataynta hubka taasoo dhici doonta bisha oktoobar arrintaasi waxa ay ka dambeysay kadib markii ay dalalka ruushka iyo shiinaha ay qaraarka ku diideen awoodda qayaxan ee vitoga daraasad ay samaysay xarunta dayta folha ee dalka baraaziil ayaa muujisay in ku dhowaad kalabar shacabka waddanka baraaziil aysan rumaysnayn in uu mas-uul ka yahay madaxweyne jair bolsonaro dadka tirada badan ee qaaday ama u dhintay cudurka covid nteen ee dalkaasi brazil ayaa ah wadanka labaad ee ugu dhimashada badan xanuunka safmarka ah ee covid sagaal iyo toban waxa uu kusoo xigaa dalkan maraykanka sida ay daraasadu sheegtay ra-yi uruurinta oo sabtida lagu daabacay wargeeska folha de sao paulo ayaa tusiyey in toddoba iyo afartan boqolkiiba dadka reer baraasiil aysan ku eedeyneynin madaxweynaha in uu qaato mas-uuliyadda faafista cudurka halka koob iyo toban boqolkiiba ay haa uga codaysay madaxweyne bolsonaro laftiisa iyo xubno ka tirsan qoyskiisa ayaa ka mid ah dadka dhibanaha u noqday coronavirus xaaskiisa michel bolsonaro ayaa bishii juulaay uu cudurku ku dhacay toddobaadkanna waxa uu dilay ayayadeed wiilka afraad ee bolsonaro jair renan oo ah labailabaatan sano jir ayaa sabtidii isna laga helay xanuunka ilaa iyo hadda brazil waxa uu covid nteen ku dilay in ka badan boqol kun oo qof halka uu ku dhacay malaayiin kale dhegeystayaal warkii dunida waa naga intaa
aad buu u mahadsan yahay nuur bukhaari oo nala socodsiinayay warkii dunida halka aad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington goordhow waxaa nugu soo maqan barnaamijka hibada iyo hal abuurka balse marka hore waxaad nagala dhegaysataan heestan ay ku luqaynayaan fanaaniinta cawaale aadan iyo farxiyo kabayare
This is my
haddii intaasi aynu kaga gudubno codadka ah fanaaniinta cawaale aadan iyo farxyo kaba yare haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hibada iyo halabuurka waxaana magaalada boorama noogu soo diyaariyey haashim sheekh cumar good
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo halabuurka oo toddobaadkani uu marti noogu yahay abwaan cabdisalaan axmed faarax oo ku sugan magaalada qardho waxaa toddobaadkani kulan ku aadan dhiirigelinta iyo fagaara ka hadalka uu dhallinyarada ugu qabtay magaaladaasi annagoona ka waraysanayna ujeedooyinka uu dhallinyarada ugu qabtay kulankan ku aadan ku dhiirigelinta hal abuurka dhallinyarada ugu horeyna waxaan weydiiyey ujeedada uu kulankan ugu qabtay dhallinyarada magaalada qardho wallaahi horta niyahow wuxunba waxaa jirtaa horta markaa qof halabuura tahay waxa aad samayso wax bulshada aad u samaysay ama ka samaysay ama wax bulshada u wadid wey waxaa muhiima marka wixii bulshadeena gaarto in marba meel lagaa arko marba t v laga arko marba meel beij laga arko wax micnaa keeni mayso in laakiin si dhaba habeen lagu arko baa muhiima laba ujeedo baa u qabtay ujeedada koowaad waxay ahayd horta halabuurkayga anaan hadahayban dadka meel isku yeero aan dhalinyarta si khaas dhalinyarta weliba aan habeenka ula qaato waqti ha wiilshii gabdhaha mid kalena waa ahaydoo inta badan anugu waxaan sameeyo waxay ku saabsan yihiin dhiirigelin weliba dhanka dhalinyarta ah mid kalena weyga ahaydoo in aan dhiirigeliyo dadka dhalinyarta la cabsanaysa muxuu halabuurkooda iyo de inay waxay hayaan banaanka soo dhigaan oo kale inaan ku dhiirigeliyo anugu aan u horseedo marka laga yimaado waanada waaweyn wax weeye magaalada wax ku qabsada markaad dhallinyarada la kulantay oo halabuurkaada aad u sheegtay maxaa kuu soo baxay marka qofku markuu mataqaan halabuurka waxaa la dhahaa qofku ama waa saddex unba tugtamada halabuurku yimaadaa ama qofku inuu suganyaha noqdo waxaa la yihahdaa waa hidde keentay oo waa hidde iyo mar qof waxa weye faamiligiisa qofka ba waxa kan kusoo jiri jiray iyo mid la yidhaahdo hibasho keentay oo qofka dareen iyo markaa wax ku dhacay baa ka keena iyo hiba keentay oo hiba ilaahaya marka marka hadday noqoto ani ahaan tusaale kaleto anugu hibashada iyo hiddaha midna ma aaminsani sababtoo ah waxaa jira dad badan oo daawiyaasho haddee cali cilmaa fiiro kale dadkiisu dhan suuban gabiil hayaan haddii uu yahay muxuu ahaa dadku gabigisaa yahay hibashakeentana dee maalin walba qof baa wax ku dhacaya nin qof ma garanaysa anigu waxaa aaminsanaya horta waa hibasha waa hiba wax kan marka hibadaadu waqti waa isku arkaysaa anugu afar sano ka hor shan sano ka hor baan waxaa isku arkin aan hibadan leeyahay laakiin muddo hadda la jooga laba sano baa soo bandhigay marka laba waxaa bulshada kala kulmay marka koowaad wax kala dhaliil baa kala kulmay oo ah waxa kan waa soo bowsatay adigu ma lihid xagaaga keentay laakiin markii la soo qabsadeenna waxaan haddana kala kulmay laqabsiga la qabsadeen inay iga raadiyaaniin waxay iga barteen inta badan oo meexdee aan lahayd baraha bulshaha markii meelaha igu arkan oo kale marka badanaa haddeer dhalinyartu maasha allah si qurux badan bay sugaanteedu soo dhaweeyeen wacyigelinta aad dhallinyarada u samaysid gaar ahaan kulankii habeen hore oo kale waxyaabaha kusoo bandhigtay oo dhallinyarada aad kula hadashay oo halabuurkaaga ah maxaa ka mid ahaa
walaahi horta waxyaalo badan bay ahaayeen waa la soo wada koobi karin laakiin maansooyin u badan dhiirigelin dhalinyarta iyo wacyiga hadda lagu jiro iyo dhalinyartu inay tahay boqolkiiba toddobaatan iyo shan dhalinyartu waxa weye soomaalidu waxa weye waa dhalinyar ba badanta markaa gabayo ama maansooyin jiiftooyin dhalinyarta ka hadlaya baa ugu badnaa oo aan meesha kasoo bandhiga waxaa ka mid ahaa gabeelya dhambaal oo kale maansalya dhambaal oo waxay ka hadlaysaa dhalinyarta dhalinyarta ku suntan lakiin qof walba somaliya ka hadlaysa maansadaasi waxyaala badan bay ka hadlaysaa waxay ka hadlaysaa afka waxay ka hadlaysaa khayraadka waxay ka hadlaysaa dhalinyartu sida ay u tahay xoogga sina aysa u dareensaneen waxay ka hadlaysaa waxyaalo badan oo dhalinyarta ka hadlaysa haddaan maansadaas kale qayb ka mid oo kale isu qabto waxay waxay ka bilaabanaysay dhalintii dalkaygaay dhulku waa dhulkeennii waxaa dheeman iyo luul ku dhex jiira buuraha iyo badaha dhaadheer wax dhexlawoogeen haddii aan ka dhoofno dhul shisheeye aadno ka dhaqaaqno galab nool tolow yaa inoo dhicin madruwaayada hanan dhalintii dalkaygaay dhulku waa dhulkeennii dhaqankiiyo hiddaha lumay wiil dhowrta kiisii ma dhibaaya keenno innaguna dhaawici dhalintii dalkaygaay afkan sii dhurmaaye dhowr erey ka sii haray markii uu dhammaaday la dhaqdhaqo sidii laas ma mid wiil dhinta saas ubinta dhigana dhalintii dalkaygaay calankan dhilmaayee calankaa dhilmaayee dhowr midab u kala baxay markii uu dhammaaday udub xoogu soo dhaco dhigta ina midaysiya xidhigtana shinkeed dhimo mamugdil ku dhaarta dhulkaan ka taagna dhalintii dalkaygaay xuduudahan la dhoobiyo sohodiyadan dhex yaalee karabare dhulkeennii gaal baa ku dhigayo iran kala dhantaalaye dhimir iyo garaad iyo miyadaan lahayn dhiig dhagartaa ka dhidhida adugu dheeraa aadimaas u dheertahay waa toban bog wey toban bej wey marka aad buu dheertahay intaas laakiin muhiimsan waxay ka hadlaysaa inta dambe oo dhanna dheerta ka hadlaysaa aad dhallinyaradu markaa u sheegto dalkeenu khayraad leeyahay tahriibtu ay mamnuuc tahay iyo wacyigelintaada kale ee sugaanta aad uga faa'iidayso dhalinyarada maxay kaaga soo falceliyaan marka dhalinyarada walaa horta dadka qofasi waa falceliyaa laakiin inta badan badanaaba waxyaalaha kuu soo noqda feedback kuu soo noqda inta badan baa la qaataa inta badan dhalinta waxaa kala kulmaa dhiiranaan iyo inay isku dhiirageliyaan iyo in aniga inaga mahad celiyaan in baa kala kulmaa ilaa intay jeceshaa marka ina hal abuurkaaga sii wado
wallaahi horta anugu horta hadda arday baan ahay welina iskuma haysto inaan qof hal abuur ahay weli curya ahay laakiin insha allah waxaan rajeynayaa ilaa meeshii la gaarto aniga awaahay allah naxariista abahay dhalay wuxuu ahaa suugaanyahan awaahay marka dhaxal buu iga tegey dhaxalku iga tegey anoo yar baa awaahay dhintay anoo aan cawashooda ku jira amaba markaa dhashaan malinaya baa awaahay dhintay awaahay gabayadiisiina lama qorin marka aabbahay oo kale aan ka wareysto laba gabal tagaway oo kale buu iga sheegaa marka waxaan rajeynayaa in dee dhaxalkii yaraay awaahay iga tegey bal insha allah anugu waxuma kala soo saaro marka waan rajeynaya inaan meel fiican ka gaaro ha taasna waxay u khasbaysaa dee waxaad indhaha ka laaban karin markii wixii wax kugu jira yihiin wax kaa hor imaanaya yihiin waxaa indhaha ka laaban karin waxyaalaha mataqaana bulshadu a kala kulmayso kale marka halaburka wax joojin karo maaha laakiin waa la yarayn karaa laakiin laga yaaba inaan la yareeyo maadaama aan arday iska ahay laakiin insha allah waa rajeynaya ilaa iyo inaan wakhti badan haddii ilahay qadaro
dhalinyarada oo kale ku dhaqan magaalada qardho hadallada iyo dhaqanka dhalinyarada gabayadaada maxaa ka mid a waxyaabaha uga sheegto
walaahi horta gabay waxaa jira la yirahda ninka diida dhaqankulaasuma dhidaroobin gabayga wuxuun baa ku sheegayaa dhalinyartu waxay aamineen horta in dhaqanka iyo hiddaha iyo caadada dadku ismaaciil lahaayeen inuu miyiga yaal qof eri baa arkaysaa tusaanoo kale tusaanoo kale waa shidan tahay oo kale bax kasi waxyaalaha fahmi kara maa mogta caadi ahaanna markaa dhehday dhaqankii dhalinyarta aa kala hadashid wuxuu ku leeyahay anuu miyi kuma dhalan miyina kuma soo korin marka caadi ahaan marka anugu aan rabo inaan dhalayta usoo gudbiyo ereyada afsuuqa ah inaan ugu soo gudbiyo wax ka wanaagsan inaan ugu soo gudbiyo af soomaaligan caadiga ah ha si ereyada suuqa ah ay dhalaytu inta badan ay ka kaaftoomaaneen ha marka inta badan inta badan waxaan kusoo kusoo kobaa gabayadeeda ereyada suuqa waa ka ilaaliya erey caadiga kusoo kobaa tusaalahan oo kale gabaygaasoo kale wuxuu ka hadlayaa dee xoolodhaqataynu nahay khasab waxaa haduu maanta haddaan aabbahay aniga ahayn awaaha baa remiig ahaa hadduuse awaahi ahayn aweyga labaad ba ahaa marka wuxuu ka hadlayaa miyigiiba inta badan ka hadlayaa gabaygaas wuxuu ku bilaamanayey dhallinyarada soomaaliya dhuuxa gabaygayga dheeldheel waqayuma hadle dhab dhugto eega oo meesha aan dhaafayo dhumucday sheega ilaah baa dadka wada dhigo dhooba ka abuuray dhan kalena waxaa lagu tirshaa aabbihii dhalayo ilmo aadan baa lagu dhahaa wada dhammaantood ha yeeshee dhan kale baa jiro loo dhammaystirin waana dhaqanka lagu kala garto iyo hiddahoo sii dheer iyo weliba dhowr caado oo meel laga dhigay aniguna dhibca gabayga baan dhowr yar kaa odhan dhuuxiyo lafteeduu ku yaalkay dhabqinayaan dheeligana waxuu diiday waa dhaqanka soomaali mana tiriyo wiilaan dhug iyo garasho dheerayn dheeldheel kuwaa moodaya soo dhiraandhiriya ha ku dheelina dhaqanku waa maasadoo dhigan caadi ahaan horta waxaa jira dhaqanku wuxuu ka bilaabmada afka markaa leeyahay markaa ku dheelina dhaqanku waa maasadoo dhigane dhaqanku waa murtida iyo waxa weeye iyo soomaaliga af soomaaliga weeye gabaygu dheeraa adugu waxa ku jirta oo kale aqal dhiibsan oo dhigiyo udba looga dhiga tirar dhinacyada dushii raarka ay gabar dhaabeenshay oo uu kashkaajkii dhex yaal dhagaxa awdayey ninka yidhi dhabuma kala aqoonsi ma dhidaroobin hayiinkaa la dhaanshaa markuu ceel ku dheelyahay qaalinkuse waa dheeliyaa dheexa abidkii caynkaasa lagu dhuujiyaa lagu dhaariyaa qaalin dhegartii dhabse nimaan u kala aqoon xargaha waa u dhibiya ciil dhafarka iyo hogaanka iyo weliba beyda dhinaca taalla ninka yidhi dhabuma kala aqoonsi ma dhidaroobin adugu dheeraa gabaygu waxaa soo galaya xoolihii waxaa soo galaya xataa af soomaaliga waxa la yihahda af soomaali af asleedka ama eryadani hore waxaa soo gelaysa gartoo kale tusaale ahaan oo kale waxaa jirta horta waxyaala waxaa jira dhalan guuray oo dee waxyaalahaasi dee waxbaa lagu bedelay wixii lagu bedelay in muxuu ahaa si haddana dhaqankiisu ahaa loo sii haystaa muhiima tusaale ahaan oo kale hadda gartu gartu hadeer weydhalan guurtay waagi hore kale garta waxaa la dhihi jiray marka laba qof meel isku yimaadanin waxaa garta laba loo qaybin jiray waxaa la dhihi jiray ma dhurbaa mise waa dhaqan oo dhaqanku waa wix dhaqmaada dhurkuna waa wixii dhiigii markaas iyo nabara markaasaa lsokrsajadhihi jiray dhurka waxaa la dhihi jiray waa qud iyo qoon waa qofka ma macnaha waxbaa wuxuu qoonsaday mise waa qud oo waxa weye waa la dilay dhaqankan waxa la dhihi jiray xiliyo xoolo xoolaha waxaa lasii dhihi jiray ma barbamis waa beer oo dee beer caadiya mise wa xoolo haddana barta waxaa lasii dhihi jiray ma magaan bamis waa moori oo magoontu waxa weeye wax marka adigu baadi kugu ah ama aan lahayn ama sidoo kale mooriduna marka xoolaadu le xerida ku jira marka wixii dhaqan guuray dee anagu dadka hore ma nihin haddeer tusaalaha kale waxaa la dhihi jiray dadku biyaha waxay ku shuma jireen waagi hore markay ariga raacayaanin ama ay weeso u baahan yihin waxaa yidhaha argeeg argeegtu waxay ahayd qori laqooro biyaha macaaniya hadda u baabadishay ubo markay baadiyaha tagtay marka waxyaalihii horeo tegey oo kale saasoo kale wax badan ka hadlayaa marka wixii tegey dee way tageen moogtay annagu ma soo gaarin laakiin in wixii lagu bedelay si qurux badan loo sii hayo baa muhiima saas intaas kale oo gabay ka hadlay wallaahi horta inta badan waxay ku dhahaaniin adigu niyahow cabsanow markaa nala joogta annaga oo dee caadi markaan annaga nala joogta haa dee adiga caadi baa u hadlaysaa marka ama gabay ama asaar baa dhegeysanayna qof kalaa tahay adigu ma macnaha google waxaa leedahay khaasaa leedahay oo wax ka keentaa dhaha inta badan maadaama annagu aan isku jiil nahay oo waxay aaminsan yihiin in dadka hadda jooga dheerta hadda joogta aysan af somalia wax badan garanayn marka ay dhahda marka dhaqanka kala hadashadoo kale waxay badanaa dhalinyartu horta ani ahaan markaan dhalinyarta dhaqan kala hadliyo laba wax baa iga soo noqdaa kow horta waxaa iga soo noqdaa horta ereygaas ah anigoo adiga ma googla macnaha meel ku leedahay gaaro ha caayiska dhig midna waxa weeye mid ah uni waxaa ka hadlaysaa waxyaala tegayaan haddeer aan jirin baa ka hadlaysaa ha tusaalahaan maalinlooda waxaan akhriyey xabiiba marka barnaamijka qabanay wax soo dhigtay mid baa markaa wuxuu yidhi ha mid baa markaa wuxuu yidhi ninkani ninkani waa calacalayabi calacal iyo xaaraan iyo axmeesh loo joogin buu keenabi calan soomaaliyeed waxaa gormaa laga heli jiraybi marka dhalinyarta badanaa waxaa kuma wacyigashanaa de haddii si loo firiyana waxaa la yidhi waraabaa waxay ahayd annaasu calaa diina muluki dee dadku diinta dadku diinta boqoradu haystaanin dadkeena waaweynaa baa innaga aan dhaqanka waxba u haysanba marka dhallinyarteena dalyaa ma leh fariintaad u dambaysa dhallinyarada u dirayso maxaa uu yahay oo ku aadan hal abuurkaaga
horta dhalinyarta soomaaliyeed iyo somaaliyeed dadka soomaaliyed dhan waa salaamayaa dhalinyarta soomaaliyeed waxaan hal erey baan leeyahay hal erey wax aduga leedahay baa wax ku ah waxa adugu aad tahay baan adugu waxa tahay baana tahay dee mar walba mogti isma bedelaysid haddii aad afka ku hadlaysid aadan aadan garanayn oo lahayd ingiriishka ku hadlaya carab baan ku hadlaya horta caadahaan ama afsuuq aday caad ahaan ceebka ku tahay oo dee waa adiga arkayoo kale haddeer markii caalamka meel laisku yimaado forama oo laga wada hadlayo qof walba luqadiis ku hadla waa lagu turjumaa caad ahaan laakiin inagu waxaa aaminsannahay in luqadaha qalaad ay yihiin sharaf dhalinyarta markaan waxaan leeyahay waxa aad leedihiin hantida aad leedihiin waa dhaqanka iyo hidaha soomaaliyeed waana dhaqanka iyo hidaha soomaliyeed afku ku arooraa afkiina ku dadaala sidoo kale maamulka puntland gaar ahaan maamulka karkaar waxaan rabaa inaan iyagana faro markaaad eegtid anuu bowramaa ka bartaa bowramo kale markaa eegtid hargeysoo kale dhalinyarta waa la dhiirigeliya halabuurka waxaa loo dhiirigeliyaa maskax ahaan tartamaa loo qabtaa waxaa iyagana ka codsan lahayn maadaama ay yihiin amriga markaa anaga xilka noo hayay inay noogu dadaalaaniin meel aanu anagu waxyaga kasoo bandhigano anaga ahaan dayarta halabuurka leh meelaa waxyaga kasoo bandhigano barnaamijyo ina noo qabtaan inaana taageeraaniin waayo qof markuu soo baxaayo dee geedku markuu koraayo biyaha biyaha loogu dadaalaa dhalinyartuna markay soo kacayso halabuur kale haddii aan lagu dadaalin waxba ma noqonayaa nin markaa intaasaan iyagana fari lahaa kaasi waxa uu ahaa abwaan cabdisalaan axmed faarax oo ka mid ah dhallinyarada hal abuurka leh guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan toddobaadkani kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii hibada ee al abuurka oo idinla socodsiinaya anigoo ah yuusuf maxamuud yuusuf intaa barnaamijkan la mid a ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
kooxda olombic leon ee dalka faransiiska ayaa xalay u gudubtay wareegga afarta koox ee koobka kooxaha horyaalada yurub kadib markii ay guul weyn oo lama filaan ah ka soo hoysay kooxda manchester city oo ka mid ahayd kooxihii loo saadaalinayay inay koob ka qaadaan leon ayaa saddex iyo hal ku cuntay manchester city oo uu leyliyo macallinka khabiirka ku ah kubadda cagta ee reer sbain beb guardiola guuldarrada qabsatay city ayaa waxaa eedeeda loo saariyey macallin guardiola oo beddelay qaab ciyaareedkii lagu yaqiinay ee ahaa afar saddex saddex una beddelay afar difaac iyo shan dhexda ah iyo laba weerar taas oo ay ciyaartooyda leon aad uga faa'iideen goolka koowaadna waxay leon keentay daqiiqadii afariy labaatanaad waxaana u dhaliyey ciyaaryahan maxwell connor city oo qaybtii labaad ee ciyaarta weerarka aad ugu kordhisay leon ayaa waxaa goolka barbardhaca u keenay kabtankooda kevin dibrin laakiin wax walba waxay isbedeleen markii uu tababaraha leon garsiya uu beddel ku keenay weeraryahan muuse dembele oo laba gool oo ku yimid weerar rogaal celis ah ku dhaliyey daqiiqadihii sagaaliyo toddobaatanaad iyo toddoba-iyo siddeetanaad sidaasi ayayna manchester city uga hartay wareegga siddeedda markeedii saddexaad oo xiriir ah saddexdii xil ciyaareed ee lasoo dhaafay leon ayaa noqotay kooxdii labaad oo faransiisa ah oo gaartay wareegga afarta koox ee yurub waxaa ka horraysay baris san jerman oo soo garaacday atlanta toddobaadkii hore waana markii ugu horraysay oo semifinaalka koobka yurub ay isugu yimaadaan laba koox oo faransiisa ah iyo laba koox oo jarmal ah leon waxay ku beegantay oo ay arbacada la ciyaari doontaa kooxda bayan munik oo jimcihii siddeed gool uga soo badisay kooxda caanka ah ee barcelona halka baris san jerman ay wajihi doonto arbi libsig oo jarmal ah sidoo kale waxay noqotay markii ugu horraysay tan iyo sannadka kun iyo sagaal boqol koob iyo sagaashankii oo aysan semifinalka tartanka champions league aysan imaan kooxaha waaweyn ee tartankaana caanka ku ahaa ee dalalka sbain ingiriiska iyo talyaaniga dhinaca kale waxaa caawa furmaya wareegga semifinalka ee tartanka yuruba league oo ah kan labaad ee ugu xiisaha badan yurub kooxda manchester united ee dalka ingiriiska ayaa la ciyaaraysa caawa kooxda sevilla ee dalka sbain habeen dambena kooxda inter milan ee dalka talyaaniga ayaa la dheeli doonta naadiga shakhtar ee dalka ukraine labadaasi ciyaarood ayaa ah hal is-arag oo kala bax ah maadaama tartanka sannadkan uu wakhtigiisii caadiga ahaa dib u dhigay xanuunka covid -19 ee yurub xubinta ciyaaraha dhegaystayaal intaa ha inoo joogto duhur wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a haatanna aan dib u jalleecno kaalimihii heesaha heestaasi ay ku luuqaynayaan fanaaniinta ayaana iyo safwaan helac ayaa ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
You gotta hold